sababtaan u nimidna ay tahay wadatashi inaan la samaynaa habraaci aan ku gaari lahayn dhammaystirka ama dib u eegista dastuurka horay wasaaradda dastuurka iyo shaqaalaheeda xamar baa isku aragnay shirweyne waxyaala badan aan ka soo qaadnay haddana waxaan rajaynaynaa madaxda sare iyo wasaaradda iyo xildhibaanada iyo guddiga dastuurka oo hadda doctor axmed ismaaciil lagala joogo iyo asxaabta kale iyo bahda mashruur rayidkaa inaan munaaqashadaas si dhaba u dhex galnaa isfahamna aan ka gaarnaa habraaci aan u mari lahayn labada sano soo socod si loo dhammaystiro dib u eegista